بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي كنتن يتضبعد كتابك الياقوت النفيس الصلح هذا كني الصلح صلحي ويان وبابك الصلح اللوغة الليي sulxu waxay dhaheen culimmadu waa sayidul axkaam axkaamta sayidkeedii weye abwaabta in badan baa soo hoos gasha sulxa nin culimadii waaweynaa ka mid ah asayid saqaaf bin muxamed la dhihi jiray baa markuu qaadiga ahaa wuxuu yidhi weligay xugun qaalinimo isagoo qaadiya qaadinimo xugun ama soo saarin buu yidhi ilaa laba jeer mooyaane baqiyatu lqadaaya inta kale oo qadiyad la ii keenayo wuxuu yidhi waxaan ku dhammayn jiray islaax iyo heshiis iyo is-afgarad baan ku dhammayn jiray waxa weeye yacidu lkhasmayn labada wax isku haysato wacdin jiray wa yaxqiru dunya yaxqiru dunya adduunyada xaqiri jiray fii acyunihima indhahooda adduunyada inaysan qiimo lahayn iyo wixii isku haysaan markuu ka dhaadhiciyo uma yuslixu baynahuma u heshiisin jira labadooda isku soo dhoweyn jiray islaaxin jiray saasuu ku dhammayn jiray ayib sheikh kale oo asayid xuseen bin axmed alkaaf markii madiine magaalada tariim muddo dheer uu qaadiga ka ahaa xugun qaalinimo laba jeer buu qoray baa la yidhi inta kale wuxuu ku fulin jiray wuu ku soo saari jiray inuu sulx ku dhameeyey sulxa qur-aanka lagu sheeg waana qaybo sulx dhex mara mu'miniinta dhexdooda wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma waa islaax muslimiinta dhexdooda sulxa wey iyo faaslixuu bayna akhaweykum inama almuuminuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhaweykum wattaqu llaha lacalakum turxamuun sulxna gaalada muslimiinta iyo gaalada oo dhex dhacaa wain janaxuu lisalmi hadday u soo iishaan gaaladu heshiis iyo wadahadal iyo is-afgarad fajnax lahaa baa nebiga lagu yiri adiguna u iilo iyagii baa codsanaya watawakal cala allahna sulx bayna zawjayn sulux iyo heshiis dhex mara labada isqabta hadii khilaaf dhex galo ay dhexdooda islaaxiyaan waay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan hadday islaax iyo wanaag raadinayaan yuwafiq illaahu baynahuma ayib in yuriidaa culimaa waxay u celiyeen labada zawj oo isqaba zawjada iyo zawjka labana culimada qaarna waxay celiyeen xakamaynka xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha soo ma hadday labadaa islaax meesha ka raadinayaan yuwafiq illaahu baynahuma ayib sayid cumar baa labada islaaxa ku jira labada isqabta heshiisiinaya wuxuu ku dhihi jiray inay labadaas islaaxiyaan hadday ku guulaysan waayaan labada zawjeen hadday islaaxin waayaan niyadiinaan fiicnay in yuriidaa islaaxan laali hadday wanaag raadinayaan kuwaan dhabkat suluxu inaga muslimiinta iyo gaalada dhex mari karaa hudnana waa la yidhaahdaa waa nabadyarow iska xoogaa heshiis yaro xaba joojina waaye hadda sulux baa laga hadlayaa sulxi waa kana asulxu luqatan xagga luqada qadcunna zaacid doodoo la jiro wey dad baa ishaysa soo maha hala heshiisiyo sulxa la dhex dhigo dooda hala jiro doodii baa la jiraya wa sharcan xagga sharcigana waa caqdun oo yaxsulu bihi dalik caqdi oo yaxsulu uu ku xasilayo bihi isaga sababkiisa daalikaa ku xasilaya doodii inay dhammaato baa ku xasilaysa doodii baa meesha ka baxaysa sulxu marka mar dayn laysku lahaa baa laga sulxtamayaa marna wuxuu ku tacalluqaa sulxu cayn sulxu marka dee cid wax inkirsan inkaar hadduu meesha jiro qofkaani wixii diidan yahay lamaba is- sulx maba imaanayu leeyahy imaamu shaafici waxa waa igu leedahay iyo waa kugu leeyahay laysla qiray baa markaa la dhihi karaa war adna intaa uga tag adna intaa qaado sidaa ku sheey hadduuba diidan yahay waxba iguma laha ama waxba kuma lihi maxaa la islaaxiyaaba lagu sulx dee ka yimaada waaya marka hore wixii waa laisku inkiray kabacdi baa waxaa imaanaya iqraar mid qiritaan markii la isla ogolaado marka wixii laga heshiinaya sulux kasta oo muslimiinta dhex mara waa bannaanyaha ilaa heshiis xaaraan xalaalaynaya maahe ama heshiis xalaal xarimaya wax xalaala haddii la xarimayo ama wax xaaraana la xalaalaynayo qawaaniinka iyo heshiisyada lagu daro waxba kama jiraan xadiidu ibnu xibbaan weeye ayib marka almadhab ashaafici masaa'il badan oo aimada kale aysan qabin oo isagoo gaar la ah waa jiraan oo isagoo la infiraaday adiladiisoona wataa madaxoo kale saddex jeer hadda weesada in la masaxoo kale xubnihii kale uga qiyaasanaya Ee, salaadii oo kale nebiga lagu salinaya calayhi salaatu wasalaam rugni in laga dhigo arkaanta salaada ka mid a imaamu shaafici oo kale masaa-isha uu wato wey aqsaamu sulxi sulxa aqsaamtiisu haadaa mawduucu aqsaamu sulxi ithnaani waa labo sulxu xadiidatin iyo wa sulxu mucaawadatin labada magac buu kala leeyahy mid waxaa la yidhahdaa sulxu xadiida xadiida haddaa carabiga taqaani horaa ka garata waa sulx oo wax laiska dejinayo oo wax laiska beriyeelayo oo wax laiska daynayo iyo wa sulxu mucaawadatin bedel qaadasho sulxeedo war waxaan kugu lahaa bedelkeedii waxaan kala iisii lacagtaasaan kugu lahay haddaan kaa helaynin ee maryahan ama kitaabkan ama xoolahan kale aan u qaadanaya taasaa lagu is- ee lagu sulxtamaya ninbaa gabayga ku tiriyey sulxii xadiidada lahaa xaabka kama qaadin macnaha waxa weeyaan masaa-isha fiqiga ah buu ku gabiyey marka sulxan waa sulx muhiimo dee in la fahmo u baahan gabayga kusoo dara فالأول كان وهرية صلح حضيضه والصلح والصلح من المدعى شيء الشيغني حقيسة بوحى اللغة صلح طمياك على بعضه على أخذ بعضه بركي قاد شيس عينا كان هيا أو دينا أما عينها النقضة أما دينها النقضة مليون بانكولا هاي وحان كولا صلح طمي waxa weeye shan boqol inaa isiiso ama ninkaa shan boqol si ama wuxuu cayn ha noqdeen ama deynba ha noqdo cayn waa shay dee daata leh marka hibad hibay noqonaysa hibada axkaamteeda baa meesha imaanaysa waxa intaasa shan boqol waaba kuu hibeeyey ay ka dhiganta marka waa inuu aqbalo hibada waa la aqbalaa marka calaa bacdi wey bar baan ka tegayaa barka kale si ama xataa waa deyn deyntu waa maxay deyntan kugu lahaa shan boqol iska daayo shan boqol si ibray noqonaysaa iyana baabu ibra waxa weeyaan waa wax qofkii laga dhimay alibraa alxad alisqaad alsulx lafdigii la doona hala isticmaalo ayib wthaani sulxa labaad nooca labaad huwa sulxu waa sulx min almubdaca shaygii la sheeganayay baa calaa kayrihi keyrkiis looga sulxtamaya caynan kaana ahaaya almuddaca shayga la sheeganayo aw deynan deyn ahaaya waxa weeyaan ninkaas maalan ninbuu lacag ku lahaa lacagtiiba inte la iska day wuxuu leeyahy ari iisi wixii aan kugu lahaa mucaawada bedel qaadasho wey ari iisi xoolaha wax iigu qiime gaarigaan iisi dharkaan iisi kitaabtaan iisi ama wuxuu marka cayn ha noqdo ama deyn ha ahaado cayn buu lahaa ama dayn waaye weliba xoolaha ribadu gasha qayb ka mid a haddii lagu sulxtamayo oo shay kaleoo ribada ka waafaqa lagu bedelanaya dahabi iyo fido weyn mid baa lagu lahaa kii kalow qaadanaya waa in meesha majliska lagu kala qaatay ciwadka saan meesha riba u imaan saladaasna halkaasaa la dhigay marka shay majhuula ma lagu sulxtami karaa qof baa qof dayn ku lahaa dayntii ma yaqaan intay tahay muxuunbaa igu lahayde wixii a igula hayd intaan waxbaan ku siinayaaye isaa igula suluxtan aawa waxa igula haydna garan mayo qadarkii garan mayne bal intaan intaas wax hadda intaanan ku siinaya waxaanan ku siinayaaye wix kale hadday jiraan sidaas uga tag ma asaxayso ma bannaana qolaa qowl baa wuxuu leeyahay si dooda u dhammaato waa bannaan tahay suluxu waa sayidul axkaamo masaladu ha iska timaado islaamkuna ma doonayo muslimiintu munaafara bayna almuslimiina inay muslimiintu kala cararayaan oo adduunyaduna markii la fiiriyo islaamnimada nadaradeeda in ay dood iyo muran iyo dhibaato keento waaba ka liidataa iska daa dagaal iyo naf la dilay inay keenato adduunya darteed wayba ka liidataa mas- islaamkuna ma rabo in muslimiintu isku fidnoobaan laakiin ibnu aadamka marmar waxshinimadiisa iyo bahalnimadiisa iyo dadcunnimadiisa iyo dhibaatada uu dhibaatada uu aaminsan yahay iyo mooryaannimadiisa mar waxay ka qaalib noqonaysaa calaa aadamiyati biniaadanimadiisa biniaadam buu ahaa bahal buu mar iska noqonaya markaasuu wax laynaya waxbuu dhacaya waxbuu dilaya waxbuu keenaya kamaa nushaahidu lyowm saa maanta aan u jeednabaya shuruudu sixati sulxi suluxa asixidiisa shuruudeedu ithnaani waa labo sabqu khusuumatin dood horumarkeed dadaan isaysan maxaaba laga sulxta sulx ka dhex marayaaba ismaba hayne dood horta waa inay hormadho waxaanaa kugu leeyahay iyo iguma lihid iyo wa iqraarul khasmi kii doodayey qiriddiisa marka dambe uu yidhaahdo wixii inta laga dhaadhacsho oo fahmo ama soo noqdo ama ilahay u tawagkeena uu yidhaahdo war waa igu leedaha wixi horta waa la murmaa marka hore dood waa inay hormadho waxaasaan kugu leeyahay iguma lihid ayib layguma laha ka bacdi kii lahaa layguma laha inuu qirto wixii yidhaahdo waa ogolaado waa laygu leeyahy ama markhaanti ha ku caddeeyo ama cid kale ha ku caddayso ama isagoo ha iska qirto waaye taasaa lagama maarmaana haddii aan waxbaba qofkii doodba jirin dee waxbaba meeshii ma yaallaan ayib marka hadda khasmigaas ma ujeedaa khasmi waxaa loo isticmaalayaa hadda waa doodi iyo muranka laakiin hadda carabtu inta badan waxaa lagu wada hadlaa loo isticmaalaa khasmi cilmulxisaabka waxay ga rid macnaha khasmi discoontiga waxaad ay dhahan wey ii samee waxaa intaasoo xoolaabaa gadatay lacagtu waa intaas ay boqolkiiba khasmi waxaa leedahay konton khasmi boqolkiiba khasmi waxaa leedahay konton khamsiin boqolkiiba konton baa leedahay wey hadda saasaa aada loogu isticmaalaa waay muraacaad ii same ku leeyahay muraacaad tixgelin waxay ga dhin xoolaha ama discoonti ii same ama maaragta wax iga rid hadda aad baa taasa hadda aad looga isticmaalaya kitabkuna waa sheegaya wuxuu yidhi suuratu sulxi suruxa suuradiisii iyo kayfiyadiisi waa tana an yaddaciya zaydun waa kitaab cajiiba tusaalihiiba kusoo hordhigaya zayd waa inuu sheegto calaa camrin nin camr la yidhaahdo daaran daaran ninkan daaran ku leeyahay buu leeyahy ama wuxuu ku sheeganayaa aw cishriina diinaaran labaatan diinaar fii dimmati ninkan labaatan diinaar oo dahaban ku leeyahay fa yunkira uu inkiro marka camru camrna wuxuu leeyahy layguma leh gurina uma hayo lacag uma hayo waxba iguma leh waa in muranka horta marka hore hormaro waa muranki iyo doodii iyo inkirkii uma dabadeedna an yuqira uu qiro camarkii wuxuu leeyahay war waa khaldanaa xisaab kalaa isku kay dhexyaacsanayde waa laygu leeyahay lacagta labaatanka dinaar ama gurigu waa jiri fayaquula lahu zaydun markaas uu zayd u yidhaahdo ninkii camar ahaa mar hadduu wixii qirtay saalaxtuka waxaan kugula heshiiyey sulx tamay min haadihi daari daarta aan kugu lahaa calaa nisfaha kala barkeed guriga barkiis baan kaa doonayaa hadda guriga barkii celi bar iska badah bar baan ka tegay barka kale keen oo amase calaa haada thawbi ama maryahan ama maradan baan kugula heshiiyey maradan bundadan ama dharkan waxaan isi aw amase min alcishriina diinaaran labaatankii diinaar waxaan kaagala sulxtamay calaa nisfaha kala barkeed toban toban bal toban is- iska badaayo tobankeen aw amase calaa haada thawbi maradan oo fa yaquulu camrun camarna uu yidhaahda qabiltu waa aqbala warkaa sheegtay waa yeelay warkaa sheegtay waa yeelay inuu yidhaahdo markaa wey warkaas qaabka u dhacayo sulx ayib qof baa waxaa ka dhumay dukumentigii daynta ugu qornayd qof baa qof lacag ku lahaa warqadihii kii lacagta lahaa warqadihii wax ugu qornaayeen ya notaayooyin iyo hadday noqoto wax kale iyo wixii waa ka dhumeen dayntii marka inta ahaydna uu garan lahay kambanigan lacagu ku lahaa ama qofkan lacag buu ku lahaa dayntii ma garanay inta ahayd warqadihina waa ka dhumeen kan deynta lagu leeyahay ama kambaniga deynta lagu leeyahayna iyagu way hayaan way ogyihiin waxa lagu leeyahay laakiin tacaamaa watanaasaah waa iska indha tireen waana ishalmaansiiyeen dee soo sheega waxaa nugu lahayd la kaala xisaabtaa nugu lahayd bade la kaala xisaabtii warqadihii faylashii soo qaad iyagu waa waa qaranayaan waa ishalmaansiinayaan oo waa iska indha tireen markaasuu ninkii deynta lahaa la heshiiye wuxuu yidhi nimanka qadarkii garan maye bal waxa ay siisaan lacag kol badan bay ahayde inay laba kun ahayd saddex in ahayd ma garanaya bal kun dollar keena waxay wax ka yar buu kula heshiiyey waaye sidaa hadday ku heshiiyeen ninkii wixii yaraabay siiyeen ilaa ihbaat wax ma sugi karo ma haysto qoraal iyo caddayn markaasoo kale waxay leeyihi ninka deynta lagu lahaa suluxaas waxa uu ka faa'iiday uma banaana saddex kun baa lagu lahaa kun buu hadda baxsh laba kunna wuu ogyahay in lagu leeyahay ninkiina wuu la heshiiye wuxuu yidhi niyo kun baan kusiinana mardaadan warqadihii aadan wadan oo caddayn aadan haysan laba kun baa u baaqatay soo ma labadaa kun xalaal uma aha midkay u baaqatay laanna waxa weeyaan wuu ogyahay xukmu lxaakim laa yuxillu xaraaman xaakimku xukunka uu xukumo xaaraan ma xalaaleeyo walaa yuxarimu xalaalan xalaalna ma xarimo xagga baatinka hadda adduunka dooda waa lagu kala goynaya laakiin hadda haddii qof inta qof wax ku qabsado la yirahdo adaa gurigan laguu xukumo dhulkan laguu xukumo wiilkan inaa dhashaa laguu xukumo uuna og yahay inuusan gurigana lahayn dhulkana lahayn wiilkana dhalin sidaas xalaal ugu noqon mayso wuu is og yahay iska celi weye wadaad baa ii xukumaya maxkamad baa anay raacisay oo soomaalidu hadda dhahan waxba u tiri mayso Ah, wuu og yahay la isagu ayib marka wuxuu kale halkaa ka sheegaya hadda dowlad muslima ninka hogaaminaya dowlad muslima dal muslima dowladda muslimka madaxweynaheedu awaamirta uu soo saaro iyo nidaamyada iyo qawaaniinta aan sharciga khilaafsanayn waa in la qaato waa in lagu adeeco dhaahiran waa baadinan kuwa ka hor imaanayana halkaanu kaga hadlayaa iyo dhibaatada ay ka dhexlayaan ayib masaladaasna halkaasaa looga tegaya waxa soo haray dee waxyaalahan madax madaxda iyo shacabka ka dhexeeya iyo alimaam almaawardi baa wuxuu qoray kitaab cajiiba la yirahdo alaxkaam asuldaaniya alaxkaam asuldaaniya kitaab cajaa'iba ah waxa weeye kitaabun jamiil takallama fiihi cama yajibu cala suldaani camalu wamaa laa yajuuz wax allaale wixii madaxda laga rabay wixii u banaanay waxaan u banaanayn waa meesha lagu sheegay wixii shacabka laga rabay deriska iyo waddooyinka iyo maxaakimta iyo wax kasta marka wuxuu kaga hadlay baabkaas bikalaamin jamiilin wacajiibin waa kitaabka magaca leh alaxkaam suldaaniya leh lilimaam almaawardi alxawaalatu waxa xawaalada la yirahda laga hadlaya xawaalad baa la iska hayaa xawaala alxawaala xadaa la kor dhigaa luqa hoos dhigana waa jidhaa alxawaalatu luqatan xagga luqada ataxawulu wareegid iyo walintiqaalu guurid wey wa sharcan xagga sharcigana caqdun waa caqdi oo yaqtadii keenaya naqla daynin dayn rarideed min dimatin dime iyo qof laga raro ilaa dimatin ukhraa dime kale iyo qof kale loo raro xawaalad waa maxay saddex qof meesha keen saddex qof soomaadan keenin qof baa adiga lacag kugu leh qof baa adiga kun dollar kugu leh kow u fiirsada xawaaladdu say ku imaanayso qof baa kun dollar kugu leh adiguna mid kalaa kun ku leeda adigaa kun baa lagugu leeyahay adiguna qof kalaa kun ku leeda xawaalaa samayn kadhaa marka kii kunka kugu lahaa wuxuu ku yidhi kunkayga isii waxaa leedaha kunkaa igu lahayd waxaan kugu xawilay hebel aan kun ku leeyahay nin kaloo aan ku leeyahay aan kugu xawilay ka qaado xawaala la yidhahda magacyay kala leeyihiin marka raggaani magacyo ayay kala leeyihiin magacyadoodina waa laguu sheegaya muxiil magacyadooda muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayh saddexdaa magac bay leeyihiin waaye adiga daynta lagugu leeyahay magacaada waxaa la yidhahdaa muxiil qofka xawilayaad kan adiga daynta kugu lena muxtaal baa la yidhahdaa muxtaal midka taada ku jira waa kan daynta kugu leh adigu kaa daynta kale ku leedahay kunka kale ku leedahay tusaaleheennina muxaalu calayhi baa la yidhahdaa muhiimaddu marka waxaa weeye inay heshiis ku noqdaan muxtaalka adiga daynta kugu leh iyo adoo muxiil ah inaa isku afgarataan inaa ku ninkan aa ku wareejisid isna ku wareego ninka adigu kunka ku lahayd waa iyaga ay dhahaan fuqahadu mar hadday heshiiyaan muxiil iyo muxtaal mar hadday labadaa heshiiyaan muxaalu calayhi meel waah ninka adigu aa wax ku leedahay hadal kama keeni karo haddaa adigu dhahda warya aniga kunkayga sii iyo haddaa dhahda kunkan kugu lahaa hebel sii kolley nin baa ka qaadanaya isaga maxaa uga jira ma doodi kara isagu laakiin adiga waa inaad raalli ku noqoto inaad ninkaa ku reebti ninkan ninka aa ku reebaysidna waa inuu raalli ku noqdo inuu ninkaa ka qaato labadan hadday heshiiyaan muxaalu calayhi oo kan deynta lagu leeyahay meel ma haysto waaye xawaaladii marka waa tana waabaa muhiima dee masaa'il badan horta deynta intii la iska ilaalin kara in la iska ilaaliyaa fiican qofka aa qofka ku reebaysid waa inaad deyn ku leedahay qof aan waxbaba lagu lahayn waxaan igu lahayd hebel baan kugu reebay waxbaba kuma lihida maxaa ku reebtay aniga waxaa igu lahayd hebel ka qaado hadda waa la iska dhahaa ma ogtahay waaye oo ciqiil baa jira laakiin dhahaya hadduu raalli ka yahay kan wax lagu reebayo waa iska asaxaysaa oo aqbalo deynta marka inta la iska yareyn kara in la iska yareeyaa fiican xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa dhintay nabigaa la yidhi janaazo ku tuko nebigu wuxuu yidhi deyn ma lagu leeyahay dadkii waxay dhaheen saddex diinaar baa lagu leeyahay nebigu wuxuu ku yidhi idinku ku tukada salaadii nebiga dhammayd oo qofka ku tukado loo dembi dhaafayo cajaa'ibkahayd nebigu gadaal ba uga istaag qof deyn lagu leeyahayba saddex diinaar war idinku ku tukada abuu qataada wuxuu yidhi nebi allow anaa ka bixinaya anaa qaaday markaasaa nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam ma ujeeda tan lafteeda waxaa loo deliishadaa qofaan waxba lagu lahayn in qof lagu reebi karo abuu qataada waxba laguma lahayn haddana deyntii isagaa la xil wareegay qolada qabta qiilkaas arrimahan u deliishanayaa maanta dadku u aaba yeeli mayaan deynta deyn bay qofkii wax ka qaadi karaan ba iska qaadanaya iyagoo aan daruuro iyo baahi u qabin xataa qaar baa xoogaha waxaan ma iska rabaa fasaxii xilliga fasaxa dalxiis wadan hebel inaan kasoo noqdo intaano kun isi intaano tegid iga bixi intaano diyaaradood kharash garee waxyaala wuxuu yidhi fil malaahi meelo cayaaro iyo mashquulla ka socdaa maxadday doona iska aadayaan ya dhibaatada wuxuu yidhi wadaamatu lkubraa aafada iyo musiibada weyn waxa weeye in anfaqa mastadaanahu wuxuu daynsaday hadduu ku bixiyo fi lmuxaramaati xaaraan daynna waa qaatay xaaraanna waa ku bixinaya aafada u daran waaba midaas wardaynise oo dad buu raba inuu ku dagaalgeliyo ku laayo ku fitneeyo ku dhibaateeyo waa mushkilo walciyaadu billah falyaxdar ilmuslimuuna min addayni muslimiintu daynta iska ilaasheen ilaa lidaruura daruura iyo danku kaliftay mooyaane ha arkaanu lxawaalati xawaalada arkaanteedu arkaanu lxawaalati sabcatu waa toddoba muxiil hadda ma garateen muxiil waa qofka waxa weye waa saddex nine saddexda nin muxiilku waa midka wax xawilaya oo daynta lagu leeyahay wa muxtaalun midka daynta leh soo laba maaha wa muxaalun calayhi midka lagu dul wareegayo oo adigu aad daynta ku leedahay wa- waa saddex nin wa daynun iyo dayn waa in la helo oo ilaa toddobaa la tirinayaaye lilmuxtaali u sugnaatay midka adiga daynta kugu leh Ah, marka adigu haddaan iska leenahay iska miaali wa daynun dayn oo lilmuxtaali muxtaal u ahaatay calalmuxiilina uu ku leeyahay kan waxawilaya muxtaal waa midka la xawili doono daynba wuxuu ku leeyahay calalmuxiili midka xawili doona oo muxiilka ah kow waa dayn wa daynun iyo dayn kaloo lilmuxiili midka wax xawilaya isna uu ku leeyahay calalmuxaali caleyhi midka ku xawili doono intaa iyo wa iijaabun iijaab iyo wa qabuulun qabuul soomaali bay u baahan taha u malaynaya hebel iyo hebel iyo hebel hadde saddex nin haddii haddaan magacowno dhahno hebel waa mu- muxiil hebelkaa kalena waa muxtaal hebelkaa kalena waa muxaalu caleyh mise in lagu miaaliyo la yirahdo war daynhay dusha iga saarine iyaan laygu miaalinin haddeer dayn maaraba mahayne waa laga yaabaa in la yiraahdo calaa kulli xaal saddex qof adigu soo qaad hebel iyo hebel iyo hebel baa la dhahaa waxa weeyaan saddexda qof mid ka mida dayn baa lagu leeyahay ha lagu lahaaday isaguna mid kaleu dayn ku leeyahay saddex qof mid baa dayn lagu leeyahay horta mid baa dayn leh waa kow midna dayn baa lagu leeyahay waa labo midkaa daynta lagu leeyahay isagoo laftiisu nin kaloo saddexaad buu dayn ku leeyahay hebel baa dayn leh hebelkaasuu ku leeyahay hebelkaasina hebelkaa kaluu daynta ku leeyahay marka kan dhexda ku jira ninka dhexda jooga muxiil baa la dhahaa oo isaga dayn baa lagu leeyahay isna nin kaluu dayn ku leeyahay muxiil baa la dhahaa muxiil waa loo yimid yaa u yimid midka ta'da wata muxtaal war dayntaydii sii buu yidhi war niyow dayntaa igu lahayd anigana nin kalan dayn ku leeyahay muxaalu calayhi ninkaas kala muxaalu calayhi baa la dhahaa nin kalan kugu reebaya kugu xawilaya waa bannaanta waa mucaamalo aad maanta u socoto aa xisaabtan kugu leeyahay hebel ku wareeji bakhaarku kaaha ku wareeji shirkaddu taaha ku wareejisa waxa laysku leeyahay midba mid ku wareejinaya shuruuddan baa la rabaa bes maa yushtaradu waxaa loo shardiyo fi lmuxiili midka wax wareejinaya iyo walmuxtaali midka muxtaalka iyo wal iijaabi iijaabka iyo wal qabuuli fuqahadu horta muxtaal bay iska dhahaan waxa weeyaan sida fiicanse muxaal laftiisa in la yiraahdo muxiil iyo muxaal iyo muxaalu calayhi baa cajab badan buu leeyahy shaarixu yushtaradu waxaa loo shardiyaa filmuxiili midka dhex joogahaado dayntana lagu leeyahay isna nin kale daynta ku leh oo wax xawilaya iyo walmuxtaali midka daynta leh oo taa ku dheeflaha maabaa loo shardiya yushtaradu loo shardin jiray filbaa'ici qofkii baa'ic ahaa ee wax gadayey iyo walmushtari midkii wax gadanayey iyo wa- wa fil ijaabi walqabuuli iijaabka iyo qabuulkana waxaa loo shardiyaa maa yushtaradu wixii loo shardin jiray fii siiqati lbayci beeca siiqadiis ilaa beeca siiqadiisa qabuul iyo iijaab baa ku jiray iijaab iyo qabuul shuruuddii xaggaa u shuruuda waxba waqtiga kugu badan bay ku leeyihi waaye baac iyo mushtarkana wixii loo shardin jiray muxiil iyo muxtaal baa hadda loo shardiyaa ayib shuruudu daynayni labada daynood shuruudooda labada daynood waa tee daynta adiga lagugu- lagugu leeyahay iyo daynta aduu kusii leedahay ninka kale waa laba daynood shuruud bay leeyihin shuruudu daynayni arbacatu hubuutuhuma horta labada daynoodba waa inay sugnaadeen ee haddaanba meesha dayn oolin ama qof aan daynba lagu lahayn dee shardi baa la waayey waxaa kaloo shardiya wasixatu lictiyaadi bedel qaadashada asixiddeeda ciwad qaadashada asixiddeeda canhuma labadan daynood in laga bedel qaadan karo inay asaxayso oo laga guuri karo aysan dayntii salamkoo kale ahayn dayntii jacaal- jucaaladoo kale aysan ahayn qabla alfaraaq intaan shaqadii la qaban waxa weeye dayntan waa in laga ciwad qaadan karo dayntan kugu lahaa yaa waxaan uga ciwad qaatay ama uga bedel qaatay waxaa kale daynaha ay ku bannaan tahay waa inay tahay sixatul ictiyaadi ictiyaadu waa bedel qaadasho asxideed canhumaa labada daynood oo kale waxaa kaloo shardi ah wa cilmul caaqidayni labada wax kale caqdinaya wax caqdisanaya inay ku cilmi leeyihiin bihimaa labada daynood daynta ninkaa lagu leeyahay xisaabteeda waa la yaqaan ni- adiga midda lagugu leeyahana waa la yaqaan labada ninoo aqoonaysa waa labadee labada caaqidaynkaa weeye waa muxiil iyo muxtaal midka ta'da leh iyo midka muxiila ilaa mid ma ogtahay muxtaal waxaa ku kala bartaa muxtaal ta'ba wataa midna waa muxiil waxba ma wato midna muxaalu calayhi baa la dhahaa calayhi baa la socota muxaalu calayhi waa midka lagu wareegaya akhiiran marka dambe midna waa muxtaalo waa midka deynta hadda raadinaya midna waa muxiilo waa midka isna deyn lagu leeyahay isaguna nin kale ku leh muxiil baa la dhahaa waa inay ku cilmi leeyihiin bihimaa labada daynood qadran xagga qadarka wa jinsan xagga nooca wa sifatan xagga sifada wa xuluulan xagga xaalloobidda aan waqti aysan lahayn wa ta'jiilan xagga madalaynta iyo muddada waxaa kaloo shardiya wa tasaawiihimaa labada daynood sinaantooda fiihaa su arrimahan oo dhan inay ku siman yihiin fiihaa madkuuraadka la soo sheegay qadran wa jinsan wa sifatan wa xuluulan wa ta'jiila daynta lagugu leeyahay iyo midda aad rabtid inaad ninkan ku xawishid waa inay isku day- waa isku nooc yihiin waa dahab iyo dahab tusaale qadarkana waa boqol iyo boqol sifadana waa mid ama saxiixa ama waa mid qadaadiica xuluulkana wakti ma leh ama ta'jiil ugu- labaduba mudday leeyihiin tanna adna bil baa lagaaga rabay adna ninkaa bil baa kaga rabti waa inay iswaafaqaan waa inay isleeyihiin labada daynood waa inay isleeyihiin waxaa looga jeedaa qadarka adiga hadda lagu haysto qadar la-eg waa inaad ninkaa ku leedahay ee lama lahaa waa inay kun iyo kun isla tahay adiga kun ma lagugu leeyahy haddaan ninkaa laba kun ku leedahaa dhahday labadii kun aan kuu lahaa kun ka mida ninkaanan kusoo xawilay si waa saxiix waa caadi waaya marka suurat lxawaala xawaalada suuradeeda marka waa tus waa tusaalaheedii iyo kayfiyadeedii iyo qaabkeedii bal ii miaali wey iisoo sharaxday bal tusaale saddexdii nin ii miaali suurat lxawaala an yakuuna waa inuu u ahaado lizaydi nin zayd la dhaho calaa camrin camar nin la yidhaahdo alfu dinaarin kun dinaar oo daynan ah kunkaasoo xaallatun xaalla ah bilaa muddo ah saxiixatun lacagtun ay saxiix tahay oo lacag qadaadiica maaha cacab maaha waaye zayd ninkaas camar muxuu ku leeyahay kunkaas aan muddada lahayn oo kunka dinaara oo saxiix ah zayd baa leh camar ba ku leeyahay waa in la hela camar nin kale oo wax ku leeyahay walicamrin camarna waxa uu ahaaday calaa bakrin nin saddexaad ba maanta meesha yimid ilaa saddex nin baa loo baahday zayd iyo camar waa dhaaftay arrinta bakar buu wuxuu ku leeyahay waxa uu ahaaday mithlaha iyadoo kale camarna bakar buu kun kaloo dinaar ku leeyahay oo saxiix ah oo xaalla ah fayaquulu camru camarkii dhex dhexda joogaa wuxuu dhahayaa axaltuka zaydow waan ku xawilay ya walicamrin calaa bakrin miluhaa oo fayaquula camrun camar yidhaahdo lizaydin zayd u yidhaahdo axaltuka waan ku wareejiyey ama waa ku xawilay bilalfi kunkii alladii kunkaasoo laka kuu ahaa adiga calaya aniga dusheeda aa ku lahayd calaa bakrin bakar oo aan kunkoo kale ku leeyahay baan kugu xawilay fayaquula zaydun markaa zaydna dhaho qabiltu warkaa waa yeela waa aqbal mar hadduu aqbalo ninkiibuu ku leeyahay hadda lama khasbayo hadduu aqbali waayo laakiin mar hadduu dhaho hebel ma igu reebta haa waa aqbala hebel buu ku leeyahay hadduu hebel inta u tago xoolihii ka soo waado adiga kuma soo noqon karo hebel buu ku leeyahay xoolihii ila adigana waxaa tiri hebelow sii ninkaas kunkaa kana wuu aqbala hebel buu ku leeyahay warkaas waa waa saas ku dhammaanaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab